ka jiro ma laha been sal iyo raaddoona lahayn waayo gabadhii laga qaaday carruurta nabadsugida sirdoonka qaranka ilinkiisa guri ku yaala deganeed laga qaaday ayagana bad qabaan ayadiina waa la qaado qoladaasa aada laleeya halka jiro ma laha shabaab berigo ka yahay gabadhaas waana ka hadli doonaan oo way beenayn doonaan waana horay uga hadleen haddana way ka hadli doonaan wax ka jiro ma laha hadday rabaan gabadhayda dhiiggeeda inay bannaystaan ama horay u dileen waa labadaas waa gartay midig bidix iyo midig meel uma dhaafto faad yaasiin iyo xulufadiisa laakiin hadda dawladdii baa soo qortay oo dhahaysa shabaab baa dilay een dhoobliya markii ugu dambaysayna ay ay ku sugneed oo ay shabaab ku hayeen
dowladda fahadaa amro dowladda fahadaa amro xukuumadda maxaan ku idhaahdaayey meesha jirto waa isaga marka dhoobley gabadhayda cagaha ay ku tagta yaasiiye mma diyaaradaa la saaray see wax yihiin wax ka jira malaha waa been sal iyo raadtoona lahayn meeshaan alla kacabsi ma jiro cadaaladna ma jirto
marka maxaad is leedahay ma hadda gabadhii weli in gacan lagu hayo oo aa hadda kadib in tallaabo la qaadi rabo ama horay loo qaaday waa labadaas wax ka jiro ma laha gabadhayda meel ammaan ahay deganeed shabaab ma dilin shaqana kuma laha horuhu u sheega websaydyadooda ku soo qoreen rediyoyaashoodana ka sheegeen beriyay ka yihiin gees iyo ka gees marka nimankay ku caddahay waa iyaga gabadhaydii taleefoonkeedii meesha lagu dambiye waa kilomitr zero marka cadaalad hadday jirto waa waa waa la helaya hadii kale cadaalad waaba siday hadda tahayba oo meermeeriska
waa gartay qaali maxamuud guhaad maxaad isleedihiin hadda waa xal oo qoyskii baa tihiin xaggee la wajahaya oo gabadhii lagu baadigoobaya marba haddii qoladii lagu tuhunsanaa ay sidaas ay taagan yihiin maxay u hadli waayeen mar hore ma hadlin kama hadlin maqnaashadooda qofka maqan ma ahayn maxaan ku dhahay meel alla meeshii aan tagnaba ooday ku soo jiideen marka waxawaaye waa baraad la-aan meelay ku og yihiin ayaga le hala dhex weydiiyo gudahooda hadday cadaalad jirto ama xuquuq bil-aadan jirto ama wax dadka arxan u gala ay jiraan adduunyada gabadhaydii ma jirto al-shabaab shaqana kumalaha beriyay ka yihiin
waa gartay horay wax aad maxkamadaha ama hay-adaha xuquuqda aadanaha aad ula wadaagtay arinta ikraan ma jirtaa
yes waa hadday dacwadu haddayda socotayba oo maxaan ku idhahdaay maxkamadda qaranka ay ka socotay maxkamadda ciidamada waa gartay ay baaris ka socotay wax badanaan la xiriirnahaa
waa gartay marka akhbaartani waxaad leedahay waa been oo gabadhayda gacanta shabaab ma gelin shabaabna lukuma laha wax ka jiro malaa dadku waa soomaali way isla dhasheen dadna shabaabuu noo jiraa dadna waa shacab dadna dawladuu noogu jiraa intaba waa wada soomaali dadku soomaali waay waa is ognahay
marka yaa ku xaqiijin kara shabaab in aanay wax luga ku lahayn wax luga inay ku lahayn ayagaaba websaytekooda kusoo qoray shuqul iyo shaqo kuma laha middaan u dambaysa ee geerida ayaan ka hadlaynaa
maya maya maya mar horay diideen mar horaan kala xidhiidnay arrintaas haddana way ka hadli doonaan
horay xubno ka tirsan sirdoonka waxa ay ayaa kuu sheegay in shabaab ay u gacan gashay arrintaasna waad ka beensatay marka hadal hadal malagiis galay waayo af qoyan wuxuu ku hadla waayo taas gabadhaydii dafa ma dafin gaarigii qaaday waa gaariga kulana jiis darawalka kulana jiisaa qaaday kulana jiis ifaad yaasiinana la ogayay gabadhaas waana dadka caqliga saaxiibka u ahna way ogyihiin